wacyigelin iyadoo ay sii kordhayaan dadka reer minnesota ee tallaalka qaatay cudurka covid -19ka laakiin baaritaan ayaa weli ah qayb muhiima oo ah istaraatiijiyadda si bulshooyinka looga ilaaliyo inuu sii faafo covid -19ka iyadoo la marayo barnaamijkii isbaaridda ama tijaabada ee iskaashiga lahaa waxaan saarnay carqalado badan oo hortaagan tijaabinta qoysaska gobolka oo dhan marka lagu daro fogeynta bulshada maaskaradoo la xirto in la kala fogaado iyo joogitaanka guriga marka aad xanuunsan tahay waxaa kaloo muhiima inuu qofku iska tijaabiyo waxaad naga caawin kartaa inaan yarayno faafitaanka kala duwanaanshaha zaa'idka cudurka uu faafaya covid -ka qeybtiisa delta markaan si aan usii wadno shaqadeenna waa inaan sii kor u qaadno tallaalka aan gaarsiinayno bulshaweynta degan gobolka minnesota qof walboo ka mid a hadalladaasi waxaa yiri gudoomiyaha waaxda caafimaadka gobolka minnesota john malcom waxaa qof walba bulshadeena ka mida lagu baraarujinayaa inuu talaal ka qaato haddii uusan talaal ka qaadanin uu iska tijaabiyo oo iska soo baara wiigiiba mar dadkuna ay kala fogaadaan meelaha la isugu yimaado